faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani reediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdiqadar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic reediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
habeen wanaagsan halkan oo reediyo cadaado waxaad ku soo dhawaataan warka haban qodobada caawa ee warka haben aad ku dhagaysan doontiinna waxaa uu dooroon wasiirkii wasaaradda amniga maamulka jubbaland oo iska amabaxay degmada balaxawe ee gobolka gadood kadib markii ciidamo ka tirsan booliska soomaaliya ay gaareen dowlaadka magaalada balaxawe ee gobolka gadood jubbaland booliska soomaaliya oo booliska caalamiga ah ka dalbaday waaran caalami ah kaas oo lagu soo qabanayo wasiirkii wasaaradda amniga jubbaland oo baxsadka dowladda federaalka soomaaliya safaaradda soomaaliya ee waddanka shiinaha oo sheegtay in bad qaban in ka badan konton ruux oo ku noolaa gobolka wahan ee waddanka shiinaha maamulka ehsano jaamaca uu doorasho ku soo baxay axmed cabdi kariig xoogankiisa ku tilmaamay afduub ay dowladda federaalk soomaaliya u geysatay dadka reer galmudug wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya oo sheegtay in garoonka diyaaradaha cadcadda magaalada caasimadda muqdisho laga bilaabay hubinta caafimaadka dadka ka soo degaya garoonka diyaaradaha cadcadda magaalada caasimadda ee muqdisho banaanba xoogan oo lagu taageerayo madaxweynaha galmudug iyo ku-xeenkeysa oo maanta ka dhacay magaalada guurceel ee gobolkani galgaduud ugu yaraan shan ruux oo cudurka shoombiyeedka u geeriyoodatay degmada jallaqsi ee gobolka hiiraan shir u dhexeeya wasiirada maaliyadda ee wadamada geeska afrika oo maanta ka furmay magaalada jabuuti ee waddanka jabuuti intaasaad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka habeene ee reediyo cadaado guurodiyo galbo warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan saaxiibada nagedisanayo waa habeen talaadaha rabaxa soo gelayso afarta bisha labaad ee februari sannada labaatan labaatan war-soo saaraha caawa sharmaako suleymaan nuur axmed dhanka farsamada ayuu caawa noo qaabisanyay anigoo xasan axmed maxameda ayaa muddada warka hawada ku jira halkan kala socodsii doona ee kusoo dhawaada warkii oo dhan wasiirka wasaaradda amniga maamulka jubbaland oo maanta soo gaaray degmada badaxaawe ee gobolka guud ee maamulka jubbaland ayaa maanta iska ambabaxay degmada badaxaawe ee gobolka guud ee maamulka jubbaland kadib markii ciidamada sida gaarka u tababarna hiramcod oo kasoo ruqaansaday degmada luuqa ee gobolka guud ee jubbaland ay gaareen dowlaadka magaalada badaxaawe ee gobolka guud ee maamulka jubbaland wasiirka wasaaradda amniga maamulka jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur janan ayaa waxaa caawa lasoo warinayaa in uu ka baxay magaalada beled xaawe ee gobolka gado ee jubbaland oo galanka dambe ee maanta u gaaray halkaasi kadib markii uu ka soo duulay magaalada nairobi caasimada waddanka kenya dadku sugan magaalada badaxaawa ee gobolka guday maamulka jubbaland oo la hadalna ayaa waxay noo xaqiijiyeen in wasiirkii wasaaradda amniga maamulka jubbaland uu boqoolay dhanka magaalada mandheere ee gobolka waqooyi bari ee waddanka kenya wasiir janaal ayaa sacdii lasoo dhaafay waxa uu joogay magaalada badaxaawe ee gobolka guday maamulka jubbaland waxaana kulmo uu la yeeshay saraakiisha ciidamada maamulka degmada iyo bulshada ku nool magaalada balxawe ee gobolka guday maamulka jubbaland inkastoo aan faahfaahin dheeradah laga bixin waxyaabaha isla meeldhiga oo ay ka wada hadleen asaga iyo saraakiisha ciidamada iyo maamulka degmada oo uu kula qaatay kulamo saacdo badan socday waxaana markay soo dhammaadeen kulamadaasi la sheegay oo iska ambabaxay magaalada badaxaawe ee gobolka guday ee maamulka jubbaland oo u gaaray magaalada madheera ee gobolka qoyi bari ee waddanka kenya sababta ayuu sababta uga baxa ayaa lagu sheegay kadib markii ciidamo ka tirsan booliiska sida gaarka u tababaran ee haramcad maanta ay gaareen degmada dolow ee gobolka gadoy ee maamulka jubbaland islamarkaasna ciidamo si gaara uga amar qaataa wasiirkii wasaaradda amniga maamulka jubbaland ay kala wareegeen garoonka diyaaradaha magaalada dolow ee gobolka gadoy ee maamulka jubbaland kadibna la sheegay inay gudaha u galeen magaalada sababta weyn ayaa waxaa sidoo kale lagu soo warinayaa in ciidamada dalow gaaray ay u ruqaansadeen dhanka degmada badaxaawe ee gobolka guud ee maamulka jubbaland taasoo cabsi badan ku abuurtay wasiirkii wasaaradda amniga maamulka jubbaland oo maantay soo gaaray degmada badaxaawe ee gobolka guud ee jubbaland islamarkaasna sababtay inuu fakado dhanka degmada madheere ee gobolka qoyi bari ee waddanka kenya oo in ka yar laba kilomitir dhanka qorxsimeed ugu aadan degmada badaxaawe ee gobolka guud ee maamulka jubbaland ciidamada haramcad ee sida gaarka u tababaran ee booliiska soomaaliya ka mid ah ayaa waxaa la sheegay in hadda ay ku sugan yihiin meel duuleedka ka ah magaalada baledxawe ee gobolka guud ee maamulka jubbaland islamarkaasna la filaya saacada soo socdaan caawa inay gudaha u galaan magaalada baledxawe ee gobolka guud ee maamulka jubbaland dhinaca kale booliiska soomaaliya ayaa booliiska caalamiga ah inta horbal waxay ka dalbadeen weerar caalami ah kaasoo lagu soo qabanaya wasiirka wasaaradda amniga maamulka jubbaland oo baxsadka ah dowladda federaalka islamarkaasna sidii labaatanka bishii januwari ka fakaday xabsi ay dowladda federaalka soomaaliya in ka badan shan bilood ay ku haysay dowladda federaalka soomaaliya ayaa dalbatay weerar caalami ah oo dowladda federaalka soomaaliya lagu soo gacan gelinayo cabdirashiid xasan cabdinuur janan oo ka baxsaday labaatan sideedii bishii lasoo dhaafay ee januwari xabsi ku yaala magaalada caasimada ah ee muqdisho maantana gaaray degmada beled xawe ee gobolka godo ee maamulka jubbaland qoraal ka soo baxay taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa lagu sheegay in dowladda federaalka soomaaliya arrintaasi ay xiriir kala samaynayso booliiska caalamiga ah ee interpol si soomaaliya lagu soo gacan geliyo cabdirashiid xasan cabdinuur janan si maxkamad loo horgeeyo warqadda ay soo saareen doliska booliiska soomaaliyeed ay u qoreen sida tan dowladda federaalka soomaaliya waxay si rasmi ah u dalbanaysaa waaran caalami ah oo loo yaqaan international warranty oo si loogu soo gacan geliyo eedasnay cabdirashiid xasan cabdinuur janan kaasoo ka baxsaday cadaaladda islamarkaasna ka fokaday xabsi ku yaala magaalada caasimadda ah ee muqdisho dowladda federaalka soomaaliya waxay arrintaasi xiriir ay kala samaysay hay-adaha booliiska caalamiga interpol si loo maxkameeyo eedasanaha looguna soo oogay dambiyo la xiriira tacadiyo ka dhan ah xaquuq iisaanka iyo ku tacadiyada muwaadin aan waxba galabsan sidoo kale dowladda federaalka soomaaliya waxa ay dhigeeda dalka kenya ka codsanaysaa in sida ugu dhaqsiyaha badan usoo qaabto una soo wareejiso eedansane cabdirashiid xasan cabdinuur janan arrinkaas wuxuu xoojinaya dalada heer gobol ilaalinta xuquuqda aadanaha adkeynta xasiloonida gobolka nidaamka cadaalad ee dalkeena wuxuu leeyahay habraacyo munaasib u ah oo ku salaysan dhagaysiga iyo xaqiijinta dacwadda iyadoo la dhowrayo xuquuqda asaasiga ah ee aadanaha sidaa daraaddeedna ma ahan wax la aqbali karo in adaasana baxsad ku ah cadaaladda uu gobol kale gabaad uu ka dhigto sidii labaatankii bishii lasoo dhaafay januwari ayay ahayd markii dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan tale ku-xigeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed ay sheegtay in wasiirkii wasaaradda amniga jubbaland oo lix bilood ka bar dowladda federaalk soomaaliya ka qaabatay xabsi ku yaala oo ka foka islamarkaasna ay hay-adaha amniga baadgoobiyaan soddon kowda isla bisha januwari ayuu gaaray dekeda magaalada kismaayo caasimada kumeelgaarka ee maamulka jubbaland halkaas uu safar dhanka badda ku gaaray kadibna nairobi usii gudbay safaaradda soomaaliya ee waddanka shiinaha ayaa sheegtay in dad qaba in ka badan konton ruux kuwaasoo ku noola gobolka wahaan ay caasimada waddanka shiinaha safaaradda soomaaliyeed ee dalka shiinaha ayaa waxay faahfaahin guud ay ka bixisay xaaladda muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku nool waddanka shiinaha si gaaran magaalada wuhan oo ah magaalada uu ka dilaa cudurka koronafariska oo fara badan xilligan ku haya waddanka shiinaha qoraal ka soo baxay safaaradda soomaaliyeed ee dalka shiinaha ayaa waxaa lagu sheegay inay u kuurgaleen xaaladda caafimaad ee muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada wuhan ee dalka shiinaha islamarkaasna xaaladooda caafimaad ay tahay mid wanaagsan waxaa kaloo safaaradda ay sheegtay inay iska warqabaan soomaalida ku nool magaalada wuhan oo gaaraya konton ruux iyo mas-uuliyiinta safaaradda islamarkaasna sii wad doonaan ka warqabta muwaadiniintooda ku nool waddanka shiinaha war-saxaafeed ka soo baxay safaaradda soomaaliyeed ee waddanka shiinaha ayaa u qoran sida tan safaaradda dowladda federaalk soomaaliya ee dalka shiinaha oo kaashanaysa hay-adaha kala duwan ee dowladda shiinaha waxa ay xoogga saartay sidii loo xaqiijin lahaa badqabka muwaadiniinta soomaaliyeed ee degan dalkaasi gaar ahaan magaalooyinka uu ka dilaacay cudurka koronaviruska oo xilligan farabadan ku haya waddanka shiinaha magaalooyinkiisa safaaradda waxay u korgashay xaaladda caafimaad ee muwaadiniinta soomaaliyeed ee magaalada wahaan oo gaaraya konton ruux waxayna bogaadinaysaa sida u dhow ay iskaga warqabaan una bogaadinayaan talooyinka iyo tallaabooyinka lagu xaqiijin karo caafimaadkooda waxaan ku bixin doonaa daalla si kasta aan u xaqiijin karno badqaybka iyo samta bixinta muwaadiniinta soomaaliyeed annagoo ku adkeynayna inay u hoggaansamaan karantiilka caafimaad ee lagu soo roga magaalada wahaan iyo guud ahaan dadka ku nool gobolka ubhay ee dalka shiinaha ugu dambeynta safaaradda soomaaliyeed ee waddanka shiinaha ayaa waxay caddaynaysaa in ilaa hadda aysan jirin muwaadin soomaaliyeed oo ku dhacay cudurka koronaviruska xilligan farabadan ku haya caasimadaha waddankaasi shiinaha iyadoo laga tacsiinaya dowladda iyo shacabka shiinaha dadkii u geeriyooday cudurka koronaviruska oo ka dillaacay magaalada wahaan ee waddanka shiinaha
maamulka eesnow jaamacii ku sugan magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa doorashada uu ku soo baxay axmed cabdi kaari iyo ku-xigeenkiisa waxay ku tilmaameen afduub aan loo dulqaadan karin oo dowladda federaalka soomaaliya ay ka geystay deegaanada galmudug war-saxaafeed ka soo baxay ururka helisunnah ee dhowaan madaxweynaha galmudug u doortay sheekh maxamed shaakar alla xasan madaxii hore xukuumadda galmudug ayaa si waan uga soo jeestay doorashee lagu doortay axmed cabdi kaariyo qoorqoor iyo cali daahir ciid ee labada bishanne xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug ay ku doorteen magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug maamulka ilisnow jamaca ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ee caasimada gobolka galguduud ayaa waxay sheegeen inay sii wada doonaan qancinta bulshada diidan madaxweynaha ku doorteen dhuusamareeb sidoo kalena afduub ay ku tilmaameen doorashada ku soo baxee madaxweyne axmed cabdikaariye qorqoor iyo ku-xigeenkiisa oo labadii bishan xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug ay ku doorteen doorasho ka dhacday magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug war-saxaafeed ka soo baxay madaxii hore ee xukuumadda galmudug iminkan sheeganaya madaxweynaha galmudug ayaa wax u qoranaa sida tan iyadoo la ilaalinayo midnimada iskudubaridka bulshada galmudug ayaan waxaan soo saarnay qodobada hoos ka xusan kow waxaan caddaynayna inaan aqoonsaneen doorashada afduubka ahayd oo dowladda federaalka soomaaliya ku qabatay caasimada galmudug ee dhuusamareeb labadii bishani oo aan waafaqsanayn dastuurka galmudug iyo kan dowladda federaalka soomaaliya laguna carqaladinaya maamulkii midnimada iyo amniga galmudug si gaara dhuusamareeb sidoo kale waxaan u cadaynaynaa bulshada galmudug iyo beesha caalamka inaysan jirin barmagaadada dowladda federaalka soomaaliya ay ku fiidinayso oo ah in wadahadal noo socdo waxaana beesha caalamka uga mahadcelinaynaa taageerada ay la garab taagan yihiin shacabka soomaaliyeed sidoo kalena waxaan uga mahadcelinaynaa mowqifka dhexdhexaadka ah ay ka qaadeen arrimaha galmudug iyo weliba dalada ay ugu jirta si loo helo galmudug mid ah oo laga dhisa deegaanada galmudug waxaan xoogga saaraynaa ka shaqaynta midnimada galmudug qancinta cid walba oo wax ka tabanaysa iyo in la helo galmudug midaysan oo dagaalamayaasha al-shabaab waxaana soo dhaweynaynaa cid kasta oo nagala shaqaynaysa arrintaasi waxaan ugu baaqaynaa ciidamada amniga galmudug shacabka galmudug inay ka fogaadaan wax kasta oo keeni kara iska horimaad waxaan si gaara uga wargelinaynaa maamulka iskuullada in ardayda waxbarayso loo isticmaalo arrimo siyaasiyada laguna goodeen in shahaadada ay ku xiran tahay dowladda federaalka soomaaliya wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya ayaa garoonka diyaaradaha cadaacaday magaalada caasimadaahi muqdisho waxaa maanta ay ka bilowday hubinta caafimaadka dadka ka soo degaya garoonka diyaaradaha cadaacaday magaalada caasimadaahi muqdisho wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya ayaa garoonka diyaaradaha cadacadee magaalada caasimadahi muqdisho wax maanta ay ka bilowday in dadka ka soo degaya laga baaro cudurka koronaviruska ee ka dillaacay waddanka shiinaha dhakhaatiir ka tirsan wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya ayaa hawshaas ka wadaa maanta ka bilaabay dhakhaatiir ka tirsan wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya ayaa hawshaas ka bilowday garoonka diyaaradaha cadacadee magaalada caasimadahi muqdisho waxaa sidoo kale ku sugan mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya oo qayb uu ka ahaa wasaaradda gadiidka dowladda federaalka soomaaliya wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya fosiye abuukar nuur iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda gadiidkii duulista hawada maxamed salaad omar ayaa sida wajir waxay uga baxsheen dadka maanta laga baaray caafimaadkooda ee soo gelaya garoonka diyaaradaha adaacadda ee magaalada caasimadahi muqdisho taas oo ka holan tahay shaqaale iyo dhakhaatiir ka tirsan wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya saaka waxaan u nimid eraboorka inaan kormeerno howlaha caafimaad iyo baaritaan ee ka socda eraboorka waxaa jooga eraboorka shaqaalaha wasaaradda caafimaadka oo wakhti badan joogay hawsha ma aha howl hadda bilaabatay hawsha way socotay aniga wasiirka maanta waxaan door bidnay inaan soo marno aan hubinno aan ogaano meeshay wax marayaan siyaabihii loo xoojin lahaa si looga hortago cudurkan coronavirus coronavirus aad la socotaan waa cudur halistiisa weynta international concern ah loo loo asteeyey inuu yahay cudur adduunka oo dhan saameeyey oo ah khatar ku sugan ay ku sugan yihiin adduunka oo dhan ilaa iyo hadda dhowr iyo labaatan dal ayuu ka dilaacay ha u badnaato jahino meesha ugu horreysay uu ka dilaacay dhimashadana ay ugu badan tahay waxaan ku howl jirnaa sidii looga hortegi lahaa ee, wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda duulista hawada immigrationka ee, berri waxaan yeelan doonaa haddii alla idmashir weyn oo ka baahsan kan oo ay ka soo qaybgeli doonaan wasaarado badan oo ay qusayso arrintan marka waa ka hortag wasaaradda caafimaadka iyadoo kaashanaysa hay-adaha kaalmeeya waxay diyaarisay in tababarro xoojisa oo la siin doono shaqaalaha wasaaradaha caafimaadka ee maamul goboleedyadoo dhan ee, sidii qalabkii ka sii casriyeysnaa loo heli lahaa loogu qaybin lahaa marka diyaargarowga aad u sarreeya waa ku mahadsan yahay wasiirka waa mahadsan yihiin shaqaalaha caafimaadka oo had iyo jeer meeshaan jooga iyo agaasimayaasha wasaaradda caafimaadka cudurka coronavirus ay waxaa markii hore uu ka dillaacay dalka shiinaha waxaana hadda lasoo sheegaya in jiraan dal uu ku faafay oo ku yaala qaaradda afrika waxaana bilowday dadaallo arrintaas looga hortagayo banaanbax xoogan oo lagu taageerayo madaxa cusub ee maamulka galmudug ayaa maanta ka dhacay magaalada guurceel ee gobolkana galgaduud labadii bishan doorasho ka dhacday magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxaa ku soo baxay axmed cabdi kaariye qoorkoor oo noqday madaxweynaha bedeli doona axmed ducaale geelle xaaf oo isaga iyo koox uu samaystay ay ku sugan yihiin magaalada gaalkacyo gobolka mudug halka ku-xogeenna loogu doortay cali daahir ciid oo ah aqoon-yahan kasoo jeeda deegaanada galmudug doorashadaasi waxaa soo dhoweeyey inta badan beesha caalamka iyo shacabka ku nool deegaanada galmudug meelaha banaanbaxyada xoogan oo ka dhaceen ay lagu soo dhaweynayo madaxa cusub ee galmudug hogaami doona afarta sane ee soo socota ayaa waxaa ka mid ah magaalooyinka dhuusamareeb cadaado gaalkacyo magaalada cabudwaq iyo magaalada xeraale ee gobolkana galgaduud banaanbaxyaashaasi ka dhaca qaybo ka mid a deegaanada galmudug ayaa waxa ay madaxda cusub ee galmudug hogaamin doonta ay ka dalladeen inay wax ka qabtaan dhibaatooyin ay sheegeen in xilligan galmudug ay wajahayso iyo khilaafyada xilligan hareeyay doorashadiisii islamarkaasna lagu kala qaybsamo doorashadaasi iyo dowladda federaalka somaliland garweynta ay ka ahayd ee ka dhacday magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxay sheegeen in madaxa cusub ee hadda la doorto ay bilaabaan dib u heshiisiin dhab ah islamarkaasna isu keeno dadka kula qaybsamay doorashooyinkoodii ee ka dhacay dhuusamareeb islamarkaasna ay ku kala qaybsameen musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada galmudug ayagu diiday ka qaybgalka doorashadaasi islamarkaasna dowladda federaalka soomaaliya ku eedeeyey in faragelin xoog leh ay ku hayso doorashadaasi iyo maamulka axmed ducaale geelixaaf uu ka abuurtay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee uga soo horjeeda doorashada ay kusoo bixeen ee ka dhacday magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug sidoo kale madaxdan la doortay ayaa shacabka banaanbaxa dhigay waxay ka dalbadeen inuu ka qabto oo islamarkaasna u qanciya maamulka eesunool jamaca ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ee caasimada geelmudug islamarkaasna loo baahan yahay inuu tabasho bixiyo waxay talbanayaan uu ka qanciyo banaanbax xoogan oo kaas daba socda ayaa maanta wuxuu ka dhacay magaalada gurceel ee gobolkana galgaduud banaanbaxyaasha maanta banaanbaxa ka dhigay magaalada gurceel ee gobolkana galgaduud ayaa waxay wateen burar ay ku cabireen dareenkooda iyo sawirada mas-uuliyiintan hogaami doona maamulka galmudug ee labada bishan lagu doortay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxayna ugu baaqeen inay noqdaan midayaal islamarkaasna ay dhibka galmudug ay wajahaysa ay ka samata bixiyaan reeraha galmudug waa israacsan yihiin waxa shacabku raba haddii aadan rabin alla laguma rabo saasaan qabnaa waana ku leenahay inaan ka soo qayb galno xaflad lagu soo dhawaynayo laguna taageerayo waxaana leenahay hambalyo hambalyo waxaan rajaynaynaa inuu madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisu ay noqdaan nabadoonno u soo baxay galmudug isku keenidda dadka iyo isku tubidda dadka iyo wax alla wixii horumar u keeni kara deegaamada waxaan rajaynaynaa arrintaas inuu ku guulaysan doono ilaahi idankii ummadda reer galmudugna dhammaan waxaan u rajaynaynaa khayr iyo baraaro baraaro ayaan u rajaynaynaa warkaa runtii inaan aad u badin mudana qoorqoor iyo ku-xigeenkiisa master ciid gudoomiyaha baarlamaanka master gacal iyo ku-xigeenadiisa run ahaantii inta aan ka fahansanna nidaamka galmudug lagu dhisay waa maamulka keliya ee qoondada dumarku ay ka heleen xubnaha ugu sarreeya ee galmudug run ahaantii anuu jaariskan ka faa'iidaysanaya hambalyaan leeyahay marka labaad anuu magaca aqoon-yahanka iyo waxgaradka guriceel ku hadlaya magacooda waxaan leeyahay hambalyo waxaan leenahay ummaddu wax badanay u oomanay waxa la yidhaahdo qarannimo inay u gudbaan
meeshaan waxa keliya oo kelmadda keliya oo ka furan waxay tahay soo dhowaynta dowladda cusub ee galmudug loo doortay in la isla lagu soo dhoweeyo in loo muujiyo maaragtay ninka la yidhaahdo in la jecel yahay in raalli laga yahay in la garab taagan yahay in loo hambalyaynayo banaanbaxkaas daba socda ayaa asna wuxuu maanta ka dhacay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug dhanka madaxweyne axmed ducaale geli xaaf banaanbaxan ayaa ahaa banaanbaxyo kii hore ka duwanaa waana banaanbax looga soo horjeedo axmed cabdi kaari qoorqoor iyo cali daahir ciid oo ahaa mas-uuliyiinta galmudug hogaamin doona afartan sana soo socota islamarkaasna labada bishaani xubnaha baarlamaanka labada ay ku doorteen dhuusamareebka doorasho halkaasi ka dhacday banaanbaxyaasha maanta banaanbaxa ka dhigay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa madaxweyne galmudug axmed ducaale geele xaaf ee waqhti uu ka dhammaaday waxa ay ka dalbadeen inuu ka hortago fidnada ay sheegeen in dowladda federaalk soomaaliya ay galmudug ay kusoo wajahdo islamarkaasna ay joojiso nimankaana soo gelaya deegaanada galmudug islamarkaasna aysan cag soo dhigin magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee dhanka galmudug ee uu hadda uu ku sugan yahay axmed ducaale geele xaaf iyo koox xildhibaano ah oo dadka deegaan u ka soo qortay islamarkaasna uu ku sheegay inay yihiin xildhibaanada baarlamaanka labaad ee galmudug
bismillaahi raxmaani raxiim weynaha halkaas ugu yimid waa mahadsantihiin banaanbixiina waxaa maanta halkaas ku tabacdeeyaha taageerdhaan dowladda iyo baarlamaanka cusube laga sameeyey magaalada gaalkacyo madaxweyne axmed ducaale iyo mataqaanaa baarlamaankiisa waxaan u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed halkan in laga taageersan yahay oo dadku ay waafaqsan yihiin dowladda cusub waxyaalaha oo la sheegsheegahayo meeshaan wax ka soconaya ma aha malayma inay soo dhaafurtaan mustaqbalad haddii isku dayahanna waxa weeye waa waa arki doonaan sida soo baxda ciddii samaysa fashilkaas iyo qaskaas dadka gaalkacyood waxay taageersan yihiin axmed ducaale iyo baarlamaankiisa halkan qoorqoor iyo qaarqaar waxay ma aqaan halkan aadan washington ciyaarka iyaroo soo dilaya dhuusamareeb yaan soo tacalukeynin khasaan laga qabayna waddanku waa degan yahay waa nabad yaan loo soo horjeedin balaayada iyo waxa laga sheegaya dhuusamareeb intaas dadweynuhu waa mahadsan yihiin banaanbixeena dhammaan odayaashii iyo dhalinyaradu iyo haddii galmudug halkan ay taageersan yihiin kusoo dhawaada
siyaasiyiinta ka soo jeeda galmudug ee ka mid ah xubnaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya iyo siyaasiyiin kale oo xiliilka ah dowladda federaalk soomaaliya ayaa ku kala qaybsamay doorashadani ay kusoo baxeen axmed cabdi kaariye qoorqoor oo bedeli doona axmed ducaale geelle xaaf iyo cali daahir ciid oo labada bishan iyo xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug u doorteen inay noqdaan madaxweynaha galmudug iyo ku-xigeenkiisa waxaana siyaasiyiin qaarkood ay sheegeen in dowladda federaalk soomaaliya ay u baahan tahay maamulkaas islamarkaasna maamulkaasi ay noqdaan maamul la shaqeeya dowladda federaalk soomaaliya noqdaana dad ka samata bixin kara dhibaatooyinka galmudug hadda ay wajahayso halka qaarkoodna ay sheegeen siyaasiyiintaasi in galmudug muslimiintan loo sameey ay yihiin kuwo horsidi kara dhibaato galmudug ay wajahdo iyo kala qaabsaan dadka galmudug oo hadda meel xun gaartay qaar ka mida musharixiintii diiday ka qaybgalka doorashada garwinta ay ka ahayd dowladda federaalk soomaaliya ay kusoo bixeen axmed cabdikaariye qoorqoor iyo ku-xigeenkiisa ay waxay qaarkood ay sheegeen inay u tanaasuleen danta dadka reer galmudug islamarkaasna la shaqeyn doonaan madaxda cusub ee lagu doortay dhuusamareeb ayna lakala shaqeyn doonaan arrimaha dibshaysiin dhab ah oo galmudug laga sameeyo iyo samata bixinta galmudug iyo iskukeenta dadka reer galmudug ku kala qaybsamay doorashooyinka iska soo horjeeda ee ka dhacay deegaanada galmudug ugu yaraan shan ruux ayaa cudurka shoombiyeedka maanta u geeyootay degmada jaallaqsi ee gobolka hiiraan sida warkaan ay ku faahfaahinayso saare ibraahim yuusuf wararka naga soo gaaraya degmooyinka hoos yimaada gobolka hiiraan gaar ahaan degmada jalalaqsi ee gobolkaasi hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi uu ka dilaacay cudurka shuban biyoodka kaasoo dhibaato weyn ku haya dadka ku dhaqan deegaanadaasi iyadoona haatan khasaaraha cudurka shuban biyoodka oo aada usii faafayo inta la xaqiijiyay waxaa geeriyootay boqol ruux uu ka mid ah dadkii cudurkan uu soo ritay sidoo kalena tiro dhowr kale oo caruur ahna ay ku geeriyoodeen gudaha degmadaasi isi shalayto cudurkan shubanbiyoodka ayaa waxaa si weyn loogu dareemayaa deegaanada ku tirsan gobolka hiiraan iyadoona sababta keentay inuu dilaaco cudurkan ay ahayd in dadku ay isticmaalayaan biyaha webiga shabeelle taasina ay keentay inuu ka dhashay cudurkan maxamed xuseen maxamed oo ka mid ah bahda saxaabahda caafimaadka oo ka howlgala mid ka mid ah cisbitaalada ku yaala degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan ayaa inooga warbixiyey xaaladda degmadaasi maalmihii u dambeeyey ee dad ku dhawaad boqol qof ka badan ayuu soo ritay cudurka shuwanbiyeedka kaasoo magaalada si weyn looga dareemay marka shalay ayaa saddex caruur ay u dhimatay maanta sidoo kale qof weyn daa u dhintay marka wuxuuna u badan yahay degmada iyo tuulin ku dhow oo ku dhow kuwaasoo loo malayna isticmaalka biyaha webiga iyo meelaha xaafadka ay usoo baxeen saddex waa caruur halna waa qof da saddexda caruurta ay ku geeriyootay degmada jalas halka kale tuulada miina qoryin ay ku yeeriyen midda ah dadkan saxaafada ay ku yeeriyen maadaama isbitaalka degmada jalafsi uusan uu shaqaynin marka dadka goobaha bareefidada iyo farmashiyaasha ay lagu daweeya iyo guryahooda maya maya daawo ma jirta ilaa dadka ehelkooda ay ku tacaaleen oo daawo ayaga ay kusoo gateen ay kugu tacaaleen mugdigu hadda gurmad guuda ma jiro waa laga cabsi qabo hadda waxaa la dareemayaa mar walba ee goobaha caafimaadka kuwa farmashiyaasha waa soo buuxi dhaafinayaan oo oo mar walba markaas ay sila arkiisa saddex qof afar qof oo filim bay ku socotaa arkiisa oo u badan caruur marka ma saacada saacada ku dambaysa waa dad dad baa soo dhacay dhanka kale wuxuu baaq u jeediyey maamulka degmada iyo guud ahaan kan gobolka inay ka qayb qaataan sidii looga hortegi lahaa cudurkan faraha baan ee ku haya ay ka taagan guud ahaan gobolka hiiraan gaar ahaan degmada jaldhaqsi islamarkaana ay gurmad deg deg ah ay la soo gaaraan dadkii ku dhibaataysan gudaha degmadaasi islamarkaana la dhigay cisbitaalada degmadaasi anigu waxaan baaq wada jeedinaynaa sida maadaama nahay shacabka inaan isku xilqaano oo dadka kulli aan meelaha sida isbitaalka oo kale dadkaas isku geeyo oo lagu daaweeyo iyo maamulka degmada jalabsi ayagana kulli dhankooda oo laga wado si ay dadkaasi ay goob caafimaad isku keenaayeen oo halkaas daawo oo wadar guud loogu dilo maadaama kiinta ay udagan yihiin iyo tuulayda iyo xilliga qoraxda oo aad u kulul oo xilli jira ay tahay horta kulli hadda lagaasi malagaasi kale laakiin dadku oo degmada ee takhaatiirta iyo bulshada caafimaadka wax ka taqaano kulli way ku dadaalayaan cudurkaan dadkuna waa ay biyo ayaa loo soo diyaa meelaha biyaha laga isticmaalo sida baraagaha biyaha lagu isticmaalo kulli riyaha loo isticmaalaa oo dadku lagu aydin lahaa in lagu shubo oo ama ay dadkana qaarkood ay isticmaalaan ceelasha oo ay weliga ay isticmaalin ayaa lagu wacyigeeyaa muddooyinkii lasoo dhaafiyey waxaa gobolka hiiraan ka taagnaa dhibaatooyinka cudurka shuban biyoodka iyadoona khasaaraha cudurkaana uu sii kordhaya islamarkaana laga dareemayo guud ahaan gobolka hiiraan gaar ahaan degmada jalalaqsi oo haatan dhibkii dadkeedu ay la dhiban yihiin shir u dhexeeya wasiirada maaliyadda wadamada geeska afrika ayaa maanta ka furmay magaalada jabuuti ee waddanka jabuuti magaalada jabuuti ee dalka jabuuti waxaa maanta ka furmay shir ay leeyihiin wadamada geeska afrika shirkaas oo laga hadlayo dhaqaale iyo kobaca qaaradda afrika si gaara geeska afrika uu sameynayo shirkaasi waxaa ka qayb gala dhammaan wasiirada maaliyadaha ee wadamada geeska afrika sida jabuuti soomaaliya kenya etoobiya iyo wadanka eriteria shirkaasi markuu soo dhamaaday kadib waxaa meja shirkaasi warbaahinta la wadaagay wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beele iyo sidoo kale wasiirka maaliyadda ee waddanka jabuuti waxaan maanta ka hadlayna markaa waxa weeyaan mashaariicdii loogu talagalay isku xidhka geeska africa ee madaxda waaweyn kusoo heshiiyeen ayaan inagu qaadaadhigayna maanta banka horumarinta africa iyo ka adduunka iyo eudu iyagoo waxay noo fududeynayeen habkii lacag loo keeni lahaa waxyaalo fara badan baa laga hadlay welina de waa maalintii horreysay ilaa berito waan joogi doonaa sidaan idhina runtii waxa ay ku saabsantahay waxaa weya sidii laysku xidhi lahaa shanta wadan kenya soomaaliya ethoobia eritrea iyo jabuuti sidii layskugu xidhi lahaa annaka maanta waxaa jabuuti ahaan noo sharafa inay wasiiradii maaliyadda ee geeska africa ay halkani shirkii ay ku yeeshaan shirkani haddaba waxa uu maanta uu sal u yahay habkii aan sanadadan amba sanadkan soo socda aan shaqada iyo hawsha aan u wada geli lahayn annakoo midaysan taana sharafta ilaahay kasoko jabuuti baa leh annaka la noo xulay sidii aan u geedisocodkaas aan uga aabeyn lahayn sanadka ugu horeeya oo chairpersonkii jabuuti baa maaragtay maanta loo gartay waxaan haddaba mashruucan amba hindisahan uu yahay isdhexgalka dhaqaale ee geeska africa imika ahaan shan baan ku nahay inta kalena inay nagu soo kordhaan baan rajaynaynaa waxaana nagala maaragtay garabgalkaasi nala garab jooga banka adduunka banka horumarka ee africa iyo european unionka oo intuba ay aada u daneynayaan waa markii ugu horeysa shir noocan kale lagu qabtay magaalada jabuuti ee waddanka jabuuti looga hadlayo dhaqaalaha geeska afrika kaas oo dowladda federaalk soomaaliya iyo qaar ka mid a wadamada geeska afrika ay dadaal ugu jiraan kobca dhaqaalaha geeska afrika warka habeen intaas wiica ku dhigay intaan warkana warka xigadu kulma doono habeen wanaagsan saaxiibiyaal